إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ka fulisay muqdisho iyo labada shabeelle afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wiil yar oo dhiig la'aan u dhiman gaaray dhiiggiisuna yahay midka dhifka iyo naadirka ah ayay waalidkiisa u diideen in looga shubo abtigii oo ku dhiig noqday sababo la xiriira dhanka qabiilka maraykanka ayaa lix carruur ah ka qaatay hooyo soomaaliyeed taasoo haatan ku dhow inay waalato haweeney xubin ka ah dowladda federaalka islamarkaana hotel ku leh magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay dhac kala kulantay mid ka mid ah wasiirada iyo xubno ka tirsan madaxtooyada dowlad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey harqaanleyda deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose dhulgariir dad ay ku dhinteenna waxa uu ka dhacay waddanka turkiga xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته intaas waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweynaa haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ka fulisay muqdisho iyo labada shabeelle afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey gobolada shabeellooyinka iyo magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya muqdisho haddaynu ku bilowno waxaa habeenkii xalay la weeraray askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo joogay xaafadda carafaad oo ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ciidamadan ayaa waxaa lala beegsaday qarax kaas oo sababay inay dhaawacmaan laba askari ciidamadan ayaa habeenadii lasoo dhaafay dhac ka geysanaya xaafadda carafaad iyo juungal toban saac ka hor dhacdadan waxaa muqdisho ka dhacay weerar kale oo lagu qaaday guri ku yaala degmada hodan oo ay ku qayilayeen gudoomiyaha degmada dayniile iyo haweeneyda taliyaha ka ah xarunta c i d da inkastoo labadooduba ay ka badbaadeen weerarkan waxaa haddana dhaawac ka soo gaaray qaar ka mida ilaaladooda ilawaradi ayaa sheegaya in haweeneyda taliyaha ka ah xarunta c i d da ay u dhaxdo amaba ay xaas u tahay gudoomiyaha degmada dayniile gudoomiyaha dayniile ayaa ka soo qaxay degmada uu ku magacaaban yahay wuxuuna soo degay degmada hodan isagoo ka cabsi qaba weeraro uga yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoosena waxaa habeenkii xalay ka dhacay laba weerar oo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ugandha weerarka koowaad ayaa lagu qaaday ciidamada ugandha ee haysta xaafadda arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarkan oo si toosa u beegsanaya xerada ciidamada shisheeye iyo difaacyadooda ayaa in muddo halkaa ka socday sida ay noo sheegeen goobjoogayaal maadaama uu xilligu habeen ahaa waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan laakiin waxay faahfaahin ka soo baxaysaa weerar habeen hore lagu qaaday ciidamada shisheeye ee haysta degmada weerarkan ayaa ahay mid xoogan oo saddex jiha ay ka soo qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ku dhaawacmay afar askari oo kamid a ciidamada shisheeye shala galabtiina waxaa isla ciidamada ugandha laba qarax lagula beegsaday duleedka deegaanka buulamareer qaraxa koowaad ayaa lagu gubay gaari taw ah halka qaraxa labaadna lala beegsaday ciidamo lug ahaa oo isku howlayay inay meedadka iyo dhaawacyada aruuriyaan dhanka shabeellada dhexe haddaan aadno waxaa shalay galabtii ka dhacay qarax weyn oo lala beegsaday gaari dagaal oo ay ka buuxeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaarigan oo nuuciisu ahay cabdibile ayaa burburay ku dhintay hal askari iyadoo sideed kalena ay ku dhaawacmeen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwa si xiriira u dhacaya tan oo walaac badan ku keentay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye marka la eego qaababka ay uga hadlayaan iyo waraysiyada arrimahan ku saabsan ee ay siinayaan warbaahinta wiil yar oo dhiig la-aan u dhiman gaaray dhiiggiisuna yahay midka dhifka iyo naadirka ah ayay waalidkiisa u diideen in looga shubo abtigii oo ku dhiig noqday sababa la xiriira dhanka qabiilka warbixin warkaa ku saabsanna waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulahi yaasiin jaamac cunsuriyadda ama saqabyeelada soomaalida dhexdeeda ka ogaanaya mararka qaar waxay gaartaa meel aad u foolxun arrintaasna waxaa lagu dawey karaa in shareecada islaamka si dhab ah loogu noqdo amiin samakaal waa dhakhtar dhanka carruurta ah waxaanu duleedka magaalada muqdisho kula kulmay arrin aad u culays badan oo qabyaalad la xiriirta wuxuu sheegay in wiil yar oo bukaan ah loo keenay dabadeedna uu dareemay in wiilku uu u baahan yahay in dhiig lagu shubo wuxuu intaasi ku darin wiilka dhiiggiisu uu ahaa nuuca naadirka ah wax kudhiig ahna uu ka arkay abtigiis laakiin wuxuu sheegay in qoyska wiilka yari uu ka dhashay ay diideen in abtiga dhiig laga shubo arrimo qabyaalad la xiriira awgood taariikhdan ama barnaamijkan igu dhacay waxaa waaye qiso ku saabsanayd bukaan la ii keenay bukaankaasoo ka mid ahay bukaanadeeda aan daaweeyo sidaa ogsoon tahay aniga waxaan ka shaqeeyaa oo aan dhakhtar ka ahay cudurrada carruurta oo waxaan daaweeyaa cudurrada ku dhaca carruurta marka waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mida la ii keenay bukaan bukaankaasina markii baaritaan loo sameeyey kadib aan ogaaday inuu qabo dhiig la-aan ama waxa la yidhahda dhiig yarida anemia weliba wuxuu ahay safiir anemia wuxuu ahay dhiig la-aan aad u daran ama dhiig yari aad u daran uu qabay h b-giisana aad u yaraay weliba wuxuu ahaa nooca dhiigga ee inta badan aan la arkin oo dhiiggiisa waxaan rajeynaya inuu ahay a b minus oo ah dhiig reer iska aho inta in la helo ay adag tahay marka bukaankii noocaas ahay marka dhakhtar aad tahay waxaan u diray baaritaankii markii oo soo baxay kadib in dhiig lagu shubo dhiig qofku dhiigaha la raadiyey waxaa ku dhiig noqday abtigiis hooyadiis la dhashay abtiga hooyada la dhasha marka waa abti balse hooyo ku aabbo ma ahan waa ku hooyo waxaa dhacda marka in bukaankaasi cunugaas yarkaa ee saas tacbaanka u ahay dhiiggii in lagu shubo waalidkii ay diideen markaas waxaa aniga ku fakaraayey oo isdhahayey waxaa loogu diidaya soomaalideena caadi ahaanba dhiig ku shubidda iyo wax kalaa u aragnaa laakiin markii aan arrinta dabagala waxaa ogaaday inay sababta awowgiis aabihiis dhala wiilka la socdaya oo dhiigga in lagu shubo u diidayaba inay tahay abtigiis dhiig in looga shubo inuu diidan yahay oo sababtana maxay tahay sababtu waxay tahay oo u diidan yahay abtigaani wuxuu ka soo jeedaa qoysaska soomaalida aan dhahna madhibaanka iyo midgaanka iyo dadkii allayaso yani hoos loo dhigo arrintii markaan baaritaan ku ogaada kadib waxaan ogaaday inay sababtaas tahay ilaa aakhir ee dhacday in wiilkii oo u diiday awowgiis dhiiggii in abtigiis looga shubo ilaa aakhir ee dhacday inaan bukaankii iska diro oo dhawaayahay meeshaa geysanaysay geysta markaan dhibka ogaada kadib dhakhtarka oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in arrintaasi murugo weyn ku abuurtay islamarkaasina uu ka seexo waayey dabadeedna uu maanse ka tariyey
marka taa markay dhacday oo arrintii wax badan habeenno badan aan ka seexo waayey waxaan ka mid ahay dadka suugaanta curiyo oo gabayada sameeyo inkastoo dhakhtara ahay haddana waxaan ahay suugaanyahan suugaanta sameeyo marka waxaa arrintaas igu kaliftay inaan ka sameeyo gabay gabaygaas oo yacnii aan sameeyey uguna talagalay keliya ma ahan in arrintaas ay ku saabsan tahay bal guud ahaan dulmigan soomaali dhexdeeda ka jiro in dadka aan ka wacyigeliyo waa hadday war yeelayaani ilaa iyo ee gaartay in dulmigii uu noqday cunug yar oo dhiig la-aana oo dhiiggiisa yaryahay in loo diiday dhiiggii in lagu shubo weliba abtigiis looga shubo asoo abtigii lagu faquuqaayo yacnii waa ciddaasoo ka dhashay oo dhiiggiisa laga faanayo kaleeto iyo wax lamidka marka gabaygaasaan sameeyey gabaygu waa gabay maansada nooca gabayga la yidhahdo waaye wuxuu ku bilaabanayaa markii aan garaad yeeshay iyo maanta gelinkaanba midgaan iyo madhibaan baan maqlaa maalin iyo leyle micnahaas xaggee laga milkiyey yaana marin keenay madiintaanna tidhi waa midgaan ruux muslimahee dheh mawlihiinna uumay ee dunida maamul keligii leh madow iyo caddaan kii muslima wow mid qura uuneh middaas yaan la moogaan mar qura maanka taa geliya soomaali maraney dadkaad magaca baasiiday kama maaranteen maalin qura midda xaqiiqdaah masnacada ilaahay baray ee munawac dhowrcayna macdantoo la tuma iyo maxaar midiyo soofaysan kaba muunad wacan oo maqaar laga mariin keenay iyo dhowr masaaniic ayay maamulahayaane injineerro mudan oo milkiya magaca soomaal leh oo maalig nagu deeqay baad magac xumaysiine meher iyo markhaatiba ma galo baad ku murantiine mid yaroodin leeyahay maqlo maalig uga yaabo ruux mawlo aan garanin baa mudan faquuqaadeh midgaan iyo madhibaan waa midkaa maanka xoolaa leh oon meher iyo maamuus mudneen mabase yeeshiine muslimiinta soomaalida ah yaan la magac lidin marar badan culummada diinta islaamka ayaa waxay dadka soomaaliyeed ka waaniyeen qabyaaladda iyo arrimo kale oo aad u foolxun oo ay faraha kula jiraan laakiin waxay u muuqataa in badan oo bulshada ka mid ahi in arrimahaasi ay dhegaha ka furaysanayaan
maraykanka ayaa lix carruur ah ka qaatay hooyo soomaaliyeed taasoo haatan ku dhow inay waalato waa kan cabdisamed cabdulaahi muddooyinkii dambe waddamada reer galbeedka ayaa waxaa aada ugu soo badanayay in carruurta laga qaato waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamadaas maamo soomaaliyeed oo degan waddanka maraykanka ayaa waxaa si xoog ah looga qaatay lix carruur ah oo iyada dhashay kuwaasoo afar ka mid a ay ahaayeen gabdho waxaana ay sheegtay inay agoon yihiin uu aabahooda hore u dhintay maamadan oo ay murugo daran ka muuqato ayaa iska soo duubtay muuqaal waxaana intii wax ka qaban karta arrinteeda ay ka codsatay inay ku dadaalaan sidii carruurtooda loogu soo celin lahaa oo ay sheegtay inay aada ugu soo dadaashay waqti badanna ku bixisay waxa magacayga muuqayga garanaya walaalayaalo minneabolisaan ku dhaqnaa lix cayaal oo agoona haystay waa layga qaatay wixii magacayga muuqayga garanaya halayiisoo dubacad halayiisoo duceeya lii gargaar ilmahayga maanta guri madoobaan fadhiyaa ilmahayga waa la iga qaatay gaalay u gacan galeen ooyo iga dadaal badnaydna ma jirto wixii loo yara wixii caawina bliis waa ina mariyaa instagram fagas minneapolisaan jooga bliis ii gargaara wixii maqlo codkayga hala sheer garayo sheer bliis waa ina mariya lix ayaala al afar gabdhood iyo laba wiilaa la iga qaatay waa ina mariya cadoway gacanta ugu jira aabahan marda ma dhalaay waa agoon taa bilaad ka hor abaabinta بليس وحي عدكيغ مقعي موقعي مقراي بليس على يقرقارا وحي عدك على شرقراي على يسلاقا اركد caruurta sida qasabka ah looga qaadayo waalidiinta soomaaliyeed ayaa waxaa loo geeyaa qoysas karistan ah kuwaasoo caruurtaas soomaaliyeed ku barbaarinaya diinta ay haystaan xiliyadan dambe reer galbeedkeena caruur xoog la iskaga qaato waa iskala soo tagtay oo xaaladu waxa ay maraysaa in soomaaliya gudaheeda xoog la iskaga qaato caruurta dhowaan ay ahayd markii dowladda federaalka ay gabar soomaaliyeed u gacan gelisay waddanka denmark taasoo ay waalidiinteeda ka keeneen waddankaas si ay ugu barbaarto soomaaliya tarbiyada islaamkana u qaadato laakiin dowladda federaalk ayaa gabadhaas ka iibsatay safaaradda denmark ay ku leedahay xerada xalanaya ee magaalada muqdisho waxaana taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka haweeneyda lagu magacaabo zakiya iska soo duubtay muuqaal iyadoo ku wareejinaysa gabadhaas haweeney ka socota dalka denmark haweeney xubin ka ah dowladda federaalka islamarkaana hotel ku leh magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay dhac kala kulantay mid ka mid a wasiirada iyo xubno ka tirsan madaxtooyada markale iyo haashim cabdinaasir ayaan badan cilmi waa haweenay qurbaha ka timid si ahaana uga tirsan dowladda federaalka waayo waxay muddo dhowr sano ah la shaqaynaysay b s ta ama nabad sugidda dowladda federaalka hadda waa milkiilaha hotel lagu magacaabo ayaan oo ka mid a kuwa dhagxaanta lagu wareejiyey ee ay degaan dadka ka tirsan dowladda federaalka waxay ka cabanaysaa wasiirka duulista dowladda federaalka maxamed omar waxay sheegtay inuu dad soo dejiyey hoteelkeeda islamarkaana ay muddo bil ah deganaayeen balse aanan la siinin lacagtii ay ku yeelatay oo ka badan toban kun oo dollar wax yar mooyaane waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed ganacsado ah degan magaalada muqdisho magacayga waa ayaan bedel cilmi waxaan ahay oone ama mulkiilaha hotel la yidhaahdo ayaan hotel and restaurant waxaa jirtay saddex bilood xilli ay ka soo ku dhow in la ii keenay rag sideed nin ah raggaas uu mas-uul ka ahaa xildhibaan ahna wasiir duulista iyo hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi omar uu mas-uul ka ahaa raggaas waxaa laygula ballamay in aan siiyo jiif cunto iyo wixii kaloo seefis ay u baahan yihiin inaan siiyaa laygula ballamay markay u dhammaatay muddo ah hal bil baa waxaan ku bilaabay wicis oo ay qabaan qarashkii jiifkii cuntadii iyo wixii kaloo dheeri ah oo loo sameeyey sidii qof xanuunsan in daawo loo soo gado qof kaar iyo wax u baahda iyo qofkii lamadaayada dharka loo geeyo intaas markaan u samaynay aan shaqadaas usoo qabanay halka bil ah oo aan sugaynay mushaarkanaga inaan helno iyo xaquuqdii oo hoteelku ku lahaa waxa aan weynay wax taleefanada naga qabto maxaa cabdulaahi omaar xildhibaanka ahna wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya wuxuu diiday inuu taleefanadii naga qabto intaas kadib mar ay quusatay ayaa waxaa soo wacay wasiirkii dadka u keenay maxaa cabdulaahi omaar wuu ila hadlay wuxuu igu yidhaahday qayladaada i soo gaartay cabashadaada i soo gaartay ma waxaa jira dhib ka badan lacag subax barqadii bay soo wacay almost afar saaca subaxnimo waxaan ku yidhi maya walaalkay dhib ka badan lacag ma jiro waxaan u baahanahay lacag qarashkii hoteelkaa la iska rabaa hoteelka shaqaala ka shaqeeyo kiraa baxdo korontaa baxdo sefisaa la samaynayaa sagaal qof sideed qof dad ah baa kuu deganaa hoteelka waxaan u baahannahay dhaqaalihii hoteelka ka baxa ugu dambeyn wuxuu yidhahda caawan kuu imaanayaa meesha aan ka filayay inuu asagu ii yimaado inuusan imaanin wuxuu ii soo diray nin ah agaasimaha agaasima ku-xigeenka madaxtooyada nin ah magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi cabdikariin cabdulaahi sujuu buu ii soo diray cabdulaahi sujuwa ii yimid wuxuu igula ballamay in maalinta sabtida oo ay ka dhiman tahay shan maalmood inuu lacagta bixin doono maalintii sabtida ahayd oo ay ka dhimana shanta maalmood cabdulaahi nooma imaan sabtida sabtideedii kaleeto wuu imaaday maalinkii sabtida ahayd oo cabdulaahi aan ballansanayn omaar iyo cabdulaahi waan la wada hadlay dhowr jeer bay isoo waceen hadalla badan baa isna dhex maray ugu dambayn waxay ii sameeyeen maalinkii sabtida ahayd oo aan ballansanayn waxay ii soo dhiibeen lacag saddex kun oo dollara oo ay dhaheen waxay ka mid tahay qarashkaagii lacagta inta kaleetana waxaan kuu keenaynaa wiigan gudihiisa ma dhicinin lacagta saddexda kun ahayd baan qaatay sabtidii aan ballansanayn sabtideedii kaleeto waxaa ii imaaday agaasima cabdulaahi cabdikariin iyo rag la socday ee qaab handadaad ah bay ii isticmaaleen ood u qabtid awood sheegasho inay ku jirto bay ii isticmaaleen Ee, lacagtaydii inaan ka tago lacagta ku hartay waxay ahayd saddex iyo toban kun iyo laba boqol konton iyo shan dollar lacagtii saddex iyo toban kun ee, laba boqol iyo konton iyo shanta dollar ahayd waxay go'aansadeen inay ka bixiyaan lacag toddoba kun oo dollar ah without condition wax shuruud oo nagu ku xiri kartana ma lahan bay dheheen waxaan ku iri dhaqan bay soomaalidu leedahay dad waaweyn baa tihiin ee aniga dhagaxyo ma gadayo waxaan saxamo beriisa waaye waxaan u baahannahay inaan wada hadalno wixii aad haysaan aad bixisaan wixii idinku dhimanna aan ka wada hadalno waxay dhaheen haddayba wada hadal ku jirto ma yeelayn intaas kadib waxay sheegtay in awood ciidan loo isticmaalay sidii bay wiilashii nooga waxay nooga tageen soddon daqiiqo kabacdi cabdulaahi cabdikariin oo wata nabad sugid laba gaari oo ciidan ah baa ii imaaday albaabkaa la soo garaacay waa laga furay taliyaha nabad sugidda ninaan isnaqaano wada shaqayn jirnay buu ahaa oo waa imaadeen raggii bay gogosha ka soo jafeen oo hurdo hoteelka u wada galeen way soo kaxaysteen waana la tageen waxay ahayd laba iyo tobankii janawari laba iyo tobankii janawari ilaa iyo hadda waxaan raadinhayay xal aan saaxiib ka raadiyo aan qaraabo qofka ayaga la aragan ka raadiyo aan cid walboon ka raadiyo waxaan raadinhayay xal ka duwan midda aan maanta ka- aan taagana wayna suuro geli weyday intaas ka bacdi waxaan codsanayaa rag soomaaliyeed oo xiran dirayska bayboobay waxay isticmaaleen hantidaydii waxay isticmaaleen xooggaydii waxayna ku darsadeen awood nabad sugid baa la ii keensaday raggii xoolahaygii cunayna waa la kaxaystay waxaana la iiga soo duulay madaxtooyo mar haddii sidaa loo gelayo haweenay qurbaha ka timid lana shaqaysa dowladda federaalka ah maxay la kulmi karaan dadka shacabka ah ee aanu codkoodu meel dheer gaari karin iminkana waxaa nagu soo maqan xubinta ganacsiga waxaan halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqyada dalka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan waxaa laga digayaa inuu hoos u dhac ku yimaado shidaalka liibiya xilli si aad ah loogu loolamayo
بداتها sicirka suuqyada dalka maanta waxaan idinkuga haynaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa jilib waxaad inooga warbixisaa sicirka raashinka ee suuqa degmada jilib wuxuu marayaa sonkorta waxay maraysaa sagaal labaatan dollar bariiska wuxuu marayaa isagana sideed iyo labaatan saliida jirgaanka saliida qaali ah waxay maraysaa labaatan iyo laba doolar jirgaankeeda saddexlihii waa saddex doolar iyo bar bariiska xamsaha saddex iyo labaatan doolar aa maxaadkiisa habkiisa kan kalea sideed iyo labaatan ee loorkiisa baastada waa toddoba doolar iyo bar midaan turkiga dhaadheer iyo makaroniba burka isagana sideed iyo labaatan timirta haddaan eegno nuucad iibisaan idinka timida midda furfurka ahaynaa oo kartoonkeedii lix iyo toban doolar ah toban kiilis oo isku xiran caanaha xilwo afar iyo toban fresh laba iyo toban iyo bar ankar sideed iyo toban caana kaasina laba iyo toban doolar oomada waa waxay noqonaysaa laba iyo toban doolar doorkeeda كلا نبداها على الاله الواحد waxaa laga digayaa inuu hoos u dhac ku yimaado shidaalka liibiya xilli si aad ah loogu loolamayo agaasimaha shirkadda shidaalka qaranka ee tripoli mustafa sancalah ayaa sheegay in soosaarka saliidda ee liibiya oo hoos u dhici doono maalmo gudahood ilaa heerkiisii ugu hooseeyey tan iyo markii uu dhacay xukunkii kadaafi laba kun koob iyo tobankii kadib markii la xiray dekadaha laga dhoofiyo taasoo horseeday in la joojiyo wax soo saarkii iyo awooddaridii ka jirtay qaybo ka mid ah waddanka agaasimuhu wuxuu u xaqiijiyey wargeyska times in wax soo saarku uu hoos u dhacay hal dhibic saddex milyan oo fuusto maalintii ilaa afar boqol oo kun waxaana la filayaa inuu hoos uga dhaco toddobaatan iyo laba kun oo fuusto maalmo gudahood wuxuu carabka ku adkeeyey in xiritaanka saliidda ay tahay faldembiyeed sharci darro ah oo ay tahay in si dhaqso ah loo soo afjaro maadaama ay baabi'inaysa kaydka lacagta ee dalka isagoo uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo afjaro wuxuu ka digay in dhibaatada ay sababi karta kaydka lacagta waddanka inuu hoos u dhigo islamarkaana uu uga sii daro dhibaatada qaxootiga ee yurub maadaama xaaladdu ay ku riixayso dad badan inay qatarta u galaan oo ay safraan safar aan aamin ahayn oo ka gudba badda mediteranean ee liibiya axaddii lasoo dhaafay hay-adda qaranka ee batroolka ee tripoli waxay ku dhawaaqday in dhul ballaaran oo ku yaala sharara iyo eleventi oo ku yaala koonfurta galbeed ee waddanka ay bilaabeen inay xiraan kadib markii ciidamada daacadda u ah hogaamiye kooxeedka khaliifa xaftar ay xireen dhuuntii iyaga bulshada ku xidhi jirtay dekeda zaawiya ee galbeedka afhayeen u hadlay ururka ayaa sheegay wakhtigaas haddii dhoofinta ay sii joogsato buuxinta haamaha waxay qaadan doontaa maalmo wax soo saarkuna wuxuu ku koobnaan doonaa toddobaatan iyo laba kun oo fuusta maalintii dhibaatooyinka daakhiliga ah ee ka jira liibiya ayaa waxaa usii dheer faragelin shisheeye iyadoo ay ku loolamayaan dowladaha yurubta maraykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin ruushka iyo turkida dhowaan madaxweynaha uganda ayaa shir ka dhacay magaalada london ka sheegay hadal u muuqday in wadamada afrika aanan saami laga siin boobka liibiya intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dowlad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey harqaanleyda deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose dowladan ayaa socotay muddo toddoba maalin ah waxaana loo qabtay harqaanleyda deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose waxayna ku qaateen dowladda casharo kala duwan qaar ka mid ah dadka dowladda loo soo xiray ayaan wax ka weydiinay waxa ay ka faa'iidaysteen dowladda waxaana ay ka warbixiyeen waxa ay ku qaateen walaal ku bilow magacaaga maxamed camiin maanta halkan maxaa ka dhacay dooro oo aada u weyn maasha allah dowladda aad qaadateen magaceed isna libaasal muslim ee shaarkeedan oo libaasu taqwa daalika khayr imise maalmood ay idiin socotay dowladda toddoba maalin ayaa noo socotay waxaan ka faa-idnay awalan in ilaahay laga cabsado taqwada ayaa maalimiin aada iyo aad ay u dardaarmeen kadibna ee in imina iyo toliinkan oo shaararka nimanka isku dhejinaya sida ayaalsiida oo kale walaal magacayga waa maxamed deeq cumar halkan waxay ku dhacday dowlad dowladda waxaa qabtay maktabka dacwada ee shabeellada hoose waxaa loo qabtay dabaarlada ama harqaanayaasha kuwa dowladda waxyaabaha ku qaateen maxaa ka mid ah dowdarada waxaan ka qaadanay waxyaabo tiro badan sidii aniga dharka habeenkaan tolaynaa habeenka waxaa waaya in xijaabka sharciga loo tolo halkan waxaan kasoo jeedinayaa xadiid oo meesha ka qaadanay can cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum adiga dowlad aad qaatay miyaa kugu horreysay haa dowlada igu horreysa waa tan oo hadda qaatay ugu dambeyntii macallimiinta dowlad idin siina maxaa ugu baaqaysaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra khayra jazaa waxaan leenahay dowladan noo badiyad guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si xawli ah uga socda dowlaadka loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan si aqoontooda diimeed ee bulshada kor loogu soo qaado diintoodana aanan marti ugu noqon dowladan ayaa ku biiraysa dowlaadka tixanaha ah ee lagu qabto wilaayaadka islaamiga ah waxaana ka faa'iidaysta dad badan sida macallimiinta ganacsatada dadka muruqmaalka ah iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ugu dambayntiina dhulgariir khasaare sababay ayaa ku dhuftay waddanka turkiga wararka inaga soo gaaraya waddankaasi turkiga ayaa ku waramaya in dhulgariirkaasi ay ku dhinteen kow iyo labaatan qofood islamarkaana ay ku dhaawacmeen sagaal boqol labaatan iyo laba ruux oo kale wasiir u hadlay dowladda turkiga oo lagu magacaabo suleymaan waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay qaar ka mid ah xaaladoodu ay daran tahay islamarkaana dhulgariirka uu sababay in ay soo dumaan guryo aada u badan kooxaha gurmadka degdega ah ee dowladda turkiga ayaa ku howlan baadigoobka dad maqan oo tiradooda lagu sheegay soddon qof kuwaas oo ku xayiran qaybo ka mid a dhulka hoostiisa dowladda ayaa kumanaan dad ah ku daabushay goobaha dhulgariirka laga dareemay si loo samata bixiyo dadka halkaa ku dhaqan waxaa la arkayay kooxaha gurmadka dowladda oo isticmaalaya cagafcagafyo iyo agab kale si ay ugu adeegsadaan samata bixinta dadka dhulgariirkan ku dhuftay bariga dalkaasi turkiga ayaa ah markii ugu horeysay ee laga dareemo halkaasi waxaana uu dadka ku beeray argagax xoogan suuriya labnaan iyo iiraan ayaa qaybo ka mid a laga dareemay dhulgariirka warkii oo dhegaystayaal idiin kaga imaanayay idaacadda alfurqaanna waa naga inta